والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أداكني باب تحريم بيع الخمر خمر إيب كيس حرام نمتي سباب كيسي ويه iyo walmaytati baktigii iyo walkhinziiri doofaarkii iyo walasnaami sanamadii bal kollay qaybo waan soo aragnay xagga khamrada iyo meytadaba mala waxbaan ka soo aragnay waxa uu baabku u baabaysan yahay khamradii kollay khamradna waxaa la yidhaha wax alla wixii caqli doorinaya oo dhan ee bedelayay khamro weeye alkhamru maa khamara alcaql ama si xadiid baa kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakraaminaya waa khamro marka xukumkan bay wada yeelanayaanoo dee iibkiisii ma banaanaanayo maytadna waa wax kasta oo noloshiisu matalan ay ku suushay bikayri dakaatin sharciya marka wixii aan marka horeba maakulu laxmi ahayna ee ama ha la gowracaynay adakaat laa tuasiru fiih waxraada kuma yeelanaysa gowrac la gowracaayo ama ha la gowracamayaa la gowracino dee hilibkiisi ama baktigiisii xaaraamtaasuu noqon wixii xayawaankii marka la gowraco xalaal noqonayo hilibkiisa la cunayeyna haddii gawricii sharciga ahaa gawricii sharciga aan lagu gowracin iyada markaasoo noloshoodu ay ku suusho waxaan ahayn dakaadkaa sharciga ah isaguna dee waa maytadii oo xukumkan buu yeelanayaa khinsiirkiina waan garanaynaa asnaamtii iyo awsaantiina dee waa waxyaalaha ilaahay duunkii la caabudayo marka asnaamti bal markaa waxaasoo dhan iibkiisi dee xadiidkaana inooguba iman doonaan xadaanaa qutaybat xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna layث عن يزيد بن أbي xبيب عن cطاء بن أbي رباح عن جابر بن عبد اللh أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يquل سندku dadkii aan soo wada aragnay weeye xadiidkana bukhaariyo msلم رaحimhm الlه taعaalى sanadkiisa iyo matnigiisaba way isku waafaqeen oo bukhaarina w xaali caaw oo bukhaarina wuxuu ka wariyey xadiidkan qutayba iyo sanadka intiisa dambe oo xagga sanadkana waa iskaga mid dee matiguna waa kuwana way isku waafaqsan yihiin wuxuu ihi markaa jaabir bn cabdillaahi anahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu caama alfatxi waa sanadii fatxu maka walxaal huwa bimakata isagoo maka joogo xadiidka waxay noogu sugan taariikhdii xadiidka rasuulka ilaahay uu kaba maqlay rasuulka ilaahayna kuba qowlay rabadaan bay ahayd sanadii sideedaad ee hijrada makana wuu joogay arrinku waa kan waxaa suurtagalaba taxriimka dee imaka saynu xalay wax kaba soo aragnay taxriimka khaasatan waxyaalahanba dee saa khamradii iyo inuu waktigaa hortiiba dhacaye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh adkayn iyo ciddii aan hore u maqalisa ee u maqasho xukunku mid shaaicoo faafay uu noqdo ayaaba ugu celiyo ixtimaalkaasna waa jiraan wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisu xarama beyca alkhamri waalmeytati waalkhinziiri waalasnaami balsan baa labada saxiix dhacday ina allaha wa rasuulahu xarama taas baa dhacday macna daahirku wuxuu ahaa dee kol haddii maka allah wa rasuulahu in aliftii tasniyadu ay timaado oo xaramaa la yidhaaho way xarimeen ilaahiyo rasuulkiisu riwaayo saxiixaana markaa qurdubi oo kaliyabaa wuxuu yidhaahaaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu dee xaramo inuu yihi waa ta'adub daraaddeed waxa weeyaan oo saasuu deeto ilaahun uba khaas yeelay oo ta'adub daraaddeed buu taa uba yidhi laakiin riwaayo saxiixa iyadna kuma sugan baa waxay dhacday in allaha xarama oo warasuulu aanu laba socon kollay dee imaam mardawahi la yidhaho ama marduya ibnu marduya ibnu mardawe ama marduya oo isaga riwaayadiisa in allaha warasuulahu xarama ay timino way jiraane bal waxa ay kollay culimmadu kuma tawjiyaan meelahan oo kale dee tani iska jaa-is bay noqonaysaayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xarimitaankii uu xarimayey naashi-un min taxriim illaahi subxaana wa tacaala waxa asal u ah asaas u ah dee waa ilaahay taxriimkiisii rasuulka ilaahay waa mubaliq waa mubayin wixii ilaahay xarimun buu xarimayaa marka arrinku markuu kaa yahay dee rasuulka ilaahayna taxriimkiisani uu kaba dhalanayo uuna u ka ratimayo un taxriimkaa ilaahay ayaa wejkani iskaba bannaan yahay in markaa damiirkii la ifraadiyo iskaba bannaan yahay in allaha warasuulahu xarama beyca alkhamri ilaah iyo rasuulkiisu bal waxay xarimeen wuxuu markaas beyca alkhamri khamro iibitaankeed oo khamradii in la iibiyo xaaraam weeye xalaytaan taa iyada axaadiideed iyo umuuraheedii sooba aragnay wax kalena way noo sii dambeeyaan waalmaytati wa beyca almaytati baktiga iibitaankiisiina ee isaguna xaaraam weeye oo waa la xarimay ilaah iyo rasuulkiisu buu xarimeen maytadii mayte waxay tahayna waa taan soo sheegnay walkhinziiri doofaarkiina dee waaba waxaa nijaa cayntiisu ay nijaaso tahay rijsiga ilaahay yidhi waa laxmu khinsiir markaa khinsiirkii oo rijsi isaga iibitaankiisina guud ahaanba waa isaguna xaaraam oo dee ilaahay iyo rasuulkiisuba way xarimeen walasnaami asnaamtiina iyadana way xarimeen kale asnaam iyo awthaam waa isla mid barhkood baa ku kala farqiya asnaamtu waa wixii suuro iyo waxyaalo loo yeelo awsaantuna dee waa wixii juso uun ah laakiin aan suuro iyo waxyaalo lahayn dee waana mid kastaba la odhan karaaye bal waxyaalahaasna iyagana iibkooda la iibiyo ilaahiyo rasuulkiisu way xarimeen faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi oo nin baa yidhi rasuulkii ilaahayow ara-ayta waxaad ka warantaa shuxuuma almaytati baktiga xaydhiisa iyo dee waxyaalahaasi dee waa baruurtiisana wixii lagaba shiilana way noqone bal shuxumta meytada iyo xaydheeda ka waran fa innahu shaniya yudlaa waxaa la marmariyaa biha iyadaa sufunu doonyaha waa la mariyaa oo wayudhanu waxaa lagu subkaa bihaa shuxumta meytada aljuluudu hargahana waa lagu subkaa adoonyaha dee markaa ay si ay u samaysan jireen looxaantiiyo wixii isu geeyaan malaa si aanay biyuu u qaban bay marin jireen oo ay marmarin jireen looxii iyo waxaa dee doonidoodu ay kaba samaysnayd waa iyagoo biyihii waxaas si aanu u qabanba bal markaa hargiina dee si looguma jilciyo taas waaba lagu subkaa wayastasbixu biha annaasu dadkuna way shitaan oo dee xaydhan iyo waxaa waxay ka samaysan jireen waxyaalo dee ay shitaan oo lambadahoodii ama dee dubaa wixiibaa tan baa halkan gaasteen oo kale ama waqtiga qaarkood zaydka saytuunka oo kale oo isaguna saas ah ayay dee xaydhan iyo waxani waxay noqonaysay wax la shito oo dadka ay wax ku iftiinsadaan taas baa jirta ee bal xukumkeedu muxuu yahay markaa ama intifaaca lagu intifaacaya taasi dee si taa loogu intifaaca la iibiyo faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laa oo dee ujeeddadu waa in taa ha iibinina ama ha ku intifaacina huwa xaraamun huwa damiirkan kuba jiraa kollay aimada qaarkood waana shaaficiyada agtooda qowlka dee iyaga agtooda in maalan agtooda saxiixaba ah xagga madhab ahaan huwa damiirku wuxuu laamayaa waa iibkii nay waxa aynu haynay in allaha warasuulahu xarama beyca alkhamri oo markaa huwa iibkaas la iibiyaa shuxumta meytada la iibiyaa manaaficdan haba lahaato iyo dee taas xaraamun xaraam weeye oo in la iibiyo iyadoo manaaficdaas loo hadhow halkaa wax laga dayoo lacag laga qaataa shay xaraama weeye waa qowlka saxiixa cinda almadhab ama shaaficiyada waxaa halkaa ka ratimayana haddii aan saan idhaahno oo aan waxaan huwada xaraamuntan aan beeci kaba dhigno walow hadalku intifaac si kale loogu intifaaco dee dariiq beeca ku yimaada ama dariiq kale dee su-aashuna ay ahayd taa waxaa kaba ratimayso iyaga agtooda haddii lagu intifaaco meytada shuxuumteedii waxaan xaydheedii iyo waxyaalahaasba dee la midka ahaa oo loogu intifaaco umuuraha la sheegtay ama su-aasha kuba yimee doonyaha marinteedii iyo shidashadii iyo waxyaalaha caynkaas waa wixii aan ahayn cunid la cunayo ama aan ahayn badan ibnu aadam oo loo isticmaalayo waa jir ibnu aadam oo loo isticmaalayo ini waa shay nijaas oo ruuxiina inuu nijaas kaba dheeraada hayde bal taas intifaaca caynkaasi iibkii yaanu banaanaan waa banaanyay baa iyaga agtooda ay tahay marka damiirkiina taasuu noqon maxaa kaloo ixtimaal ku yahay qariinaduna xoog bay leedahay ixtimaalkan labaad oo dee su-aashii inay jawaabteediiba su-aashuna waa intifaac waxaa laguba intifaacee laa macnaha isticmaalina weeye huwa intifaaca caynkaas ama isticmaalka waxyaalaha loo isticmaalaa xaraamun xaraam weeye oo markaa beeci ma aha waa su-aashu waxay kuba yimaadeen oo iyaga haddii taa hore aan idhi huwa xaraamun macnaa albeycu xaraamun weeye oo waa siday kuba fasireen shaafici iyo qolooyin kale ay kuba fasireen dad ugu horreeyeyna way jiraan tani muxuu noqonayaa huwa xaraamun huwa intifaaca iyada lagu intifaacayo waxyaalahaas la sheegay iyo wixii kaleba loogu intifaacayaa xaraamun xaraam weeye maxaa ka ratimaya marka haddaan taa nidhaahno inaan meytadii aslan aan lagu intifaacin oo wixii dee daliil soo reebay mooye daliilku wuxuu soo reebay horeynu usoo marayo waa haraggeedii haddii lagala baxo oo la dabqiyo ama la magdiyo haraggii waa lagu intifaaci karaa shay daahiruu noqonaya ayuma ihaabi dubiqa faqad dahur waa haraggii oo waa wax meytadii laga soo reebo nas baa soo reebay wixii aan kaa ahaynba ee loogu intifaacayo iibba yaanay noqoninbe inay xaaraam tahay waana qowlka jumhuur lculamaa kolley qariinadna way xoogeynaysaa taa qowlkaa hore kolley shaaficiyada qowlkood weeye waxaana halkani cada bnu abi rabax iyo moxamed ibnu jariir isaga moxamed ibnu jariir waa dambeeyey cadaana waa ka horeeyey ayaa bal maalan qowlkooda uu yahay laakiin jumhuur lculamaa huwa damiirkan waxay ka dhigayeen waa intifaaci marka xukumku wuxuu noqonayaa inaan meytadii aan laguma intifaacayn wax kaba mid oo shaxmigii kaga mid yahe aslan ilaa maa khusa bidaliil wahuwa aljild lmadbuuq wixii dee daliil khaas yeelo oo haraggaa la magdiye uu mooye kolleyna dee bal jumhuur lculamaa qowlkood weeye hadalkanna waxa ay tahay qariino su-aashii inay jawaabteedii bay tahay markaa beecii xadiidka uu ku bilaabon khaaskuma waxaa la weydiiyey intifaac baa la weydiiye qariino xooglay noqonaysaa oo xoogeynaysaa ee madhabka jumhuur bal arrinkuna waxa weeye waa damiirkan ma huwa beyci baan odhanayna mise huwa intifaacaas rasuulka ilaahay markaa muxuu deetan raaciyey uma qaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi cinda dalika waa markii dee umuuraha xadiidka agtiisiiya taa su-aashaa dabadeedna la weydiiyey qaatala allahu lyahuuda ilaahay ha nacdalo ha lacnado yahuud uu lacnadayba naxariistiisu kaba dheeray ama habar maxaa loo lacnaday in allaha ilaahay caza wajal lamaa xarama markuu xarimay calayhim korkooda shuxuumahaa waa xayawaankiiba shuxuumtiisii uu kaba xarimay oo dee wixii cidi lahaa wacala ladiina haaduu xaramna calayhim waa dee wixii dufr lahaa waa geel iyo waxaa sii gowdi baaba looga xarimay waxyaalihii kale arigiyo lo-diyana waa dee shaxmigeedii iyo baruurteedii dee waxa weeyaan waxyaala musatnayaad oo qur-aanka inooguba sugan mooye haddaba markii umuuraha shuxuumtii may lagaba xarimay imaka iyagu neefkii baktiyeyba maaha waxa weeyaan dee iyaga markay sadigoodii iyo kufrigoodii iyo cinaadkoodii badnaabaa waxyaalo fiic fiicnaa oo markii hore xalaal u ahaa lagaba xabire lagaba xarimeeyo fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim dayibaati uxilat lahum marka tii maxaa kaba mid ahayd shuxuumtan ayaa kaba mid ahayd oo shaxmigiibaa si guudba loogaba xarimay haddaba markii laga xarimay maxay yeeleen ajmaluuhu way dhalaaliyeen way shiileen oo wixii ama xaydh ahaa ama baruur kaleba ahaa oo dee inay qeybbaa uga badnaanayd oo dee waxa weeyaan wixii dee qur'aankay kuma sugnayd wixii laf dee adigu makhtalada bicadmin iyo umuuro waa wixii aan taaba ahayn wixii bay intay shiileen ayay suma baacuuhu iibiyeen may cunin bee way iibiyeen faakaluu hamanahu lacagtiisii ayay cuneen oo xeeladaasay la yimaadeen taas baabay lacnad kuba muteen dee shayganna inay siba kuba intifaacaan waxaan haddii cunidiisiiba loo diiday wixiiba weli maqsuudkii koobaad ahaa wixii samantiisina waa shay iyagii lagaba xarimay taasay yeeleen marka arrinka caynkaasi ma banaano weeye xadiidkuna weli waa inoo socdaan bal duruqdan qeyb isii raacinaya ama xadiidkan hore uno kan jaabir intaanka ibnu cabaas gaadhin xadaثna abubakr بn abi shaybata وbn نmayri qala xadaثna abu samata عan cabdالxamid bni jacfari عan yaziid bni abi xabiibi عan caضaaءi عan jaabiri qala anahu qaal jaabir bn cabdالlahi baa wuxuu uhi samictu rasuul اllahi slى اllahu عalayh waslama caam اlfatxi rasuulki ilaahay baan maqlay sanadii fatxu maka وxadaثna mحamed بn المثنى qala xadaثna الضaxaaku yعni aba caasimi وضaxaak بn mklad abu caasim الnabil bukhaarina sheekhadiisa raggooda u waaweyn buu kaba mid yahay oo de laakiin mslim iyo waa kuwan iyagumay soo gaadhin oo de waxay kaga wariyaan waa sidee can cabdالxamid waa ina jacfarkii un aynu soo mare waa nin ansaar oo saadisa kaba mida cabdالxamid بn jacfar بn cabdالlahi anhu qaala horena waan usoo aragnay أنه قال xdثnي يزيد بن أbي xبيب qاaل يزيد ba wuxuu yihi kataba ilaya caضاء oo kitaabay ahayd si uga wariye caضاء ayaa ii soo qoray warkaa waraaq oo wuxuu igu soo qoray أنahu samca inuu maqlay jaaبir بن cabd اللaahi yqul xaaluu ku qowlayo samictu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم cاam الفتح bmثل xadiiثi ly waa xadiiثkii leesaynu kaba soo baxnay bal kolley xadiidka dee maqsuudka malaha in muhima waa taan soo sheegnay khilaafkii culimaduna waan sheegnay sababta khilaafkaasna waa huwa xaraamun oo beycii guud ahaan culimmadu way isku waafaqsan yihiine bal waa intifaac shuxumtii meytadaya laguba intifaaco waxaan iyadoon beec ahayn laguba intifaaco waxa xukunkoodu yahay ee waa banaanta iyo ma banaana labadaa qowl intooda badanna ma banaana weeye wixii daliil ka soo reebay mooye sababta khilaafkoodiina waa xagga tafsiirkan iyo marjaca damiirkan huwa ma beeci unba mise waa intifaaci bal taas iyada waa arrin aan soo sheegnay halkan sheekhu raximah llahu tacaala sharaxana wuxuu inoogu sheegayaa masalo ee bal tan farqi u dhaxeeyo oo taasi waxay ahayd wax sidiisa cayntiisu nijaas tahay waa bakti xaydhii iyo baruurtii iyo waxyaalahaas iyo bal ajzaadii oo laguba intifaaco wixii aan haragiisii ahayn taas bay ahayd laakiin hadday dhacdo buu leeyahay waa saliid ama subag oo kale iyo waxyaalihii kale dee adhaantii ahaa oo waxyaalahan aan dee hadday nijaasi ku dhacdo haan dee inaysii maro iyo jidh iyo dhul iyo wax la maydhayo maaho la dahiri karayo iyagii ma ahaba hadday nijaasi ay asiibto mathalan waa shay daahira subag daahira ayaabay nijaasi ku dhacday ee isagii waaba nijaasoobay kaas oo kale dee horta iibkiisii isagiina dee san looguma intifaacayo iibkii waa xukumkaas ka hore ee in la shito oo kale ama waxaan cunid ahayn iyo badan ibnu aadam ahayn in loo isticmaalaa ma banaantay mise ma banaana shuxumtii maytada khilaafkoodii ku sugnaa waan aragnoo dee jamaahiir alculamaa inay leeyihiin amaya intifaaci ma banaana halkan maxaa xukum yahay miyadoo dee ka soo qad buu leeyahay malad nijaasoobay oo shinidii loo dhigo meytadii baktigii uu aydiisii iyo amaxayo uba dhigo taas oo kale idcaam nijaasoobay uu dawaabtiisii siiyo waxyaalaha caynkaasa khilaaf baa salafkii jireen laakiin in badan oo ahlucilmiga ka midii tan tii hore way ka duwaano waxay kaba dhigaan dee saxaaba waa shaaficiyada halkan maalikiya iyo abu xaniifa iyo qolooyin kale laysiyana way la socdaane suuradan waxay kaba dhigaan bacda saxaabana waa lagaba soo naqliye inay dee bannaan tahay intifaaca caynkaas een wixii aan akli iyo badan ahayn waayo shaygani asalkiisu nijaas mu ahayn najasal cayn ma ahayn oo wax nijaasi ay kuba timi bal markaa taas bay kaba dhigaan dee bal matalan waana intooda badan iyada taa jaanibkan in lagu intifaaci karo waxaan cunid iyo bedan ibnu aadam ahayd se istisbaaxaas aynu iyo shidashadaas oo kale ama wixii kale laba siinayay bal taas ba iyada tan ay kaba dhigaan oo dee farqiga udhexeeya shayna markii hore uu sidiisuu nijaas u yahay waxna daahir buu ahaaye nijaas baa kuba timi weeye dadkii ma isticmaalayaan badankood iyo cuntadood iyo waxyaalaha laakiin si kale in loo intifaaco dee xagga iibkiina iyada lama iibinayo oo iibkii shaygani waa shaygaas laakiin waa ku intifaaci lagu intifaaci laha iibki iyadna ma banaana xaniifay qowl ka soo naqliyaan nooca iibkiisa uu baneeyo dee qolooyina way jiraan le asal ahaana tii hore kalaba midib dhigaya sida xadiidkii dee faaradu markay kuba dhacdo ay suba kuba dhacday hadduu maayic yahay fain kaana maayican falaa taqrabuhu lafdigaa yimi haw dhawaanin hadduu maayic yahay oo kale markay ku baktiday bal taasi waa jirta arrin kalena sheekhu halkan waa dhiganaya waa masalo kale oo ay tahay kol haddii bayc almeyta xaaraam uu yahay guud ahaanna waa caam aan nidhi dee iibkeedaas bal hadday dhacdo gaaladii markii la dagaalamayay dee cid gaaladii ka mid ahayd oo laba dilay oo waktigiisii ama jusadiisii gacmii muslimiinta ay kuba sugan tahay iyagiina ay doonayeen waaba ruux dee kuba weynaa inay qaataan oo yidhaahaan waxbaan bixinaynaa ama waan iibsanaynaa oo kale waa bakti uun waa jusa uun taas waa la iska bixinayaaye laakiin iib iyo ciwad laga qaataa taasi ma jirayso kollay arrin baa jirta dee kutubu siyar inoogaba sugan oo maalintii khadaq baa nin kollay dee iyaga agtoodana mansilo ku lahaa nin qurayshu ahaa oo reer bani maqsuum oo noof ibnu cabdillaahi la odhanayay ayaa godkii kusoo dhacay oo dee muslimiintii way dileen kollay malaa dee dhagaxiyabaaba lagu dilay oo waa la dilay ninkii godkii iyagu ma soo gaari karaan markaasay dooneen lacag badanna ay usoo dhigeen in meydkiisii la siiyo oo kale sa soo aroortay kutubu siyar kusoo aroorta haddee waktigiisa iyo lacagtiisa midna dan kama lihine siyabaa rasuulka ilahi dha wax kamuu qaadan taasoo kale way dhacdo dee inay dooneen in meydkiisii la siiyo iyagoo lacag bixinaya maalintii khandaqna way ahayd qorooyinkiina sharaxaysana waa ugaba sugan yahay bal markaa dee wixii waa waxaasoo iyadana inay meytada iibkeedii oo dhan baa la yidhi taasna way soo gelaysaa buu leeyahy waana masalo dee taas oo kale a xagga asnaamtana dee guud ahaanba waxa weeyaan iyadana iibkeedi ma banaana waxyaalaha suuro sanamla iyo taas markood baa le haddii la jejebiyo haddii gaar ahaan jejabkiisa laguba intifaaci karo oo hadduu qori yahay xaaba laga dhigan karo hadduu wax kale dee macdan kaba samaysaa jejabkii laguba intifaaci karo iyadoo jaanibkaa la eegayo waa la iibin karaa ee laakiin dee nahyigan daahirkiisa iyo idlaaqiisa ayay iyagu bal matalan intooda badanay kuba tegeen oy leeyihin me lamaba iibin karayo bal markaa kolley masaashii inoogu sugnaa baabka weli naxuna inoo yar dambeeyaan wuxuu yihi markaa musanifka xadaثana abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi waisxaaq bn ibrahim walafdu labi bakrin qaaluu xadaثana sufyaan bn cuyaynata can camri waina dinar can dawusin can ibni cabaasi qaala anahu qaal laba taabici baa inoogu sugana waa camru dinaar iyo daawus camrina xataa ibnu cabaas soo gaadhiya qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas baa odhanaya balaqa cumara markaa saxaabi kale uu kasii warinaya laba saxaabi oo kale warinayaana xadiidka way inoogu sugnaanaysaa cumar waxaa gaadhay oo uu maqlay ana samurata saxaabigii samurata bnu jundub baacay inuu iibiyey khamra khamre iibiyey faqaala wuxuu yihi qaatala allahu samurata de waxa weeyaan allah naxariistiisa ha kaba dheereeyo samura allaha dilo alam yaclam yaanu ogeyn oonu ka warhayn ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala inuu yihi lacana allahu lyahuuda yahuud ilaahay uu lacnaday muxuu ku lacnaday xurimat calayhim waa laga xarimay ashuxuumu xaydhihii iyo ee waa baruurtii in badan oo kaba mida laga xarimay inay cunaan fajamaluuhaa ficilkuna hulaasi iyo rubaaci waa ku yimaadaa jamala yajmulu sa nasara yansuru oo kale waaye macnaa adaaba ajmalahu taasna oo hamze iyadana dee waxa weeyaan xaggii rubaaci uu kuba noqdana waa yimaada ee fajamaluuha macnaa way shiileen shuxuumtii waxay leeyihin anagu markaa maanaan cunin e fabaacuhaa way iibiyeenoo lacagtii bay cuneen dee tanna waa taasoo kale buu leeyahay khamradii haddaanad cabayn ood iibiso waa taa nahyigii bay taa kula mid tahay xaaramnimadkii bay kula mid tahay bal markaa wax banaan ma aha dee waana taa aynu soo maray ba isagu imika xadiidkan u daliishadayo ishtiraak fi nahye axaadiis dee ka kaba dhowiina jiraan oo rasuulka ilaahay inuu sidooda u xarimay beyc alkhamri inuuba xarimay waa taa aynu kuba soo maray xadiidkii jaabiriya kuwii kaba horeeya casharkii xalayto bal in arrintan saxaabiga kaba dhacday bacdigooda waxay ku fasireen ama ku xambaareen saxaabigu inuu ogaa dee waa ogaa waanay faaftay khamrada inay cabitaankeedu xaaraam yahaye laakiin inay kaba qarsoonayd waqtigaas xukumkan ah iibkiisu inuu xaaraam yahay oo dee sagaale iyadoo laga iibiya waxyaala adigu iibkiisu inuu xaaraamtaasi ay kaba qarsoonayd oo saas ay ugaba dhacday dee dee kollaynayn waxa weeyaan isagaba iskaba daayay rag ka waaweyn oo akaabirtii baa yaanay masalada noqonee masaa'il kaleoo cilmi ahayd oo cid kale oo malka cilmi yari ay ogeyd baa iyaga kaba qarsoontoonay ogeyn oo ruuxna dee cilmiga ma wada dhameeyo ma wada dhameeyo in badan oo khilaafkan culimada ka midina waxaaba sababtiisu ay tahay dee naskii xukumkan lagaba qaadanayay ayaadu isagu ogeyn ama aan agtiisa ku sugnaan ama aan soo gaadhin bo taasuu deeta ijtihaadkii iyo ra'yi uba khilaafay bal taas waa dee markaa wax qariiba maaha bacd alculamaa ba waxay iyagoo kale ay kaba dhigaan oo arrintan waa sida ibnuljawsi iyo qolooyin kale badhna ay raajax yeelaan arrinkan u iibiyey ma ahayn dee isagoo waaliya ayaa dadkii jizyada laga qaadayay ahla dima iyagana dee gacmahooda waa tan diintoodiiba lagu sugayo khamrada ay guryahooda ku isticmaalayaan wixii looma diidayo dadkii ahlu dima ahaa ayaa jizyadii ay bixinayeen oo kale ayay khamro ahaan u siiyeen markaasuu iyagii dib ugaba iibiyo halkaasay lacagi kaba timi waa khamro jizye uu qaaday taas oo kale suuradaasna waxay ahayd inaanu isagu asal ahaan ama iyaga ha ka iibiya ama cid kale aanu tawaliin iyagoo xataa hadday doonaan hauga keeneen de khamre ay iibiyeena dee iyagii wixii intay tawaliyaan ay wixii keenaan bay ahaydba oo jaanibkaas bay barhkood ay kaba dhigeen oo dee taas oo kale haddaan dad muslima ahayn iyagii waxay la yimaadeen inuu dib ugu celiyey oo ama uu kaba iibiye ay tahay baa xukumkan iyinu shamlinayaad kaba qarsoonayd bal taasna culimada qaar way raajax yeeleen waanay ku tawjiihiyeen bal taasba weyn kolley xadiidkan iyo xadiidkii ka horreeyey kuwo kale oo inoo horreeyeyba waxa inooguba sugan mid inoo dambeeyo abu hurayrana waa jiraay axaadiidan waa ibdaalu kulli xiilatin yutawasalu biha ilaa taxriiri muxaram waa inaanay waxba ka jirin ama la buriyo xeelo kasta oo lagu gaadhayo in shay xaaraama lagu badnaysto xeeladaas iyo wixii la sameeyey wasiilo kale ahaa ee shay xaaraama in lagu badnaysto qaradkuu ahaana xataa magacii hadduu isbedelo hay-adii shaygu ay isbedesho xukumkii isma bedelaye waa xaaraamnimadkii un oo magacan isbedelay ee markii hore eeg shaxmi baa la odhanayay shaxmigii xaydhii waa soo gelaysaa baruurtii kale loo diidayna way soo gelaysaa iyaga oo kale markaa way soo gelaysaa noocii baruurta ahay dee iyaga intii looga soo reebay mooye aan banaanayn ti loo diiday taas bay ahayd markay shiileen magacii xataa wuu isbedelayo dee waa kanoo subagii bay noqotay markaa waxaan laga shiila ama heenkii bay noqonaysaa ama dee wixii duhnigii bay noqotay ama wadagba subaga waxyaalaha kaba yimaado ta kaba cabiraan wadag buu noqonaya magacii waa isbedelay shaxmi imaka lama odrhanayo laakiin xeeladan markaa tiimay bedeleen xukumkii xaramnimadkii iyo lacnad baabay kuba muteen mala hadday sideeda uba cunaanba aanay dee waa tii kaba sii weyn haddaba in oo markii ay dhalaaliyeen ay wixii sameeyeen ee wixiiba magacii isbedelay ee magacii shaxmiga uu kaba tagu wadag noqday ama dee waxaa dufankaa ama dee waxaa kollay magacyada kala duwan ee laguma idlaaqo xukumkii isma bedelin waa kuwanoo waa la lacnaday markaa taasi maxay keenaysaa wixii xeelo ah ee loola yimaado in shay xalaa xaaraam ahaa lagu banayso shay baadilun buu noqonayaa xukumkii waa halkii uun inkasta magaca isbedeleen وأحاديثة inoogu sugan xdثنا أمية بن بسطام أما بسطام قال xدثنا يزيد بن زريع قال xدثنا روح يعني بن القاسم عن cمر بن دينار kلو روح بن القاسم iyo روح بن عباadة waa labada روحee kitaabkeena inoogu sugan بخاarيna waa ka yar korarsan yahayba intaas oo kala horeeyo ninkani waa nin dee dadkii sikaara taabiciin la mucaasarooday ama isku waktiga ahaayeen aha lakiin yaanay usugnaann ba aragti صaxaabo ruux ibnu cibaadatana waa nin musanifoo kaba dambeeyo isaguna casharka inooguma jira waa labada kuba jira waxa weeyaan horaynu labadaba usoo aragnay oy waana malaa ruux kale imika kitaabka ma ogiya can camr bni dinaari bihada اisnaadi milahu waa xadiidkii hore mid laba mid ah xadaثna isxaaq bnu ibrahim alxandariyu qaala akhbarana rawx bnu cubaadata waa kan rawxii kale way kala dambeeyaan e kani waa sheekii muslim buu u sheekhi wa atbaacu taabiciintii qaybahoodii weliba dambe ka horena walow atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaayey haddana haddii dee malaa waaba soo gaadhay bacda saxaaba nolol ahaan waa ku soo gaadhay waanu aragun oo waa suurtagal bay ahaan layd inuu siqaara taabiciinba noqdo waa intan قال xdثna بن jurayجi qال أخbarnي بن شhihaabi عan سacيid بن المصayب أنahu xadaثahu سacيid baa u waramay iبn شhihaab o wuxuu ugu waramay ama uga waramay عan أbي هurayraةa عan rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وsلم qاala qاtl الlah اليهuuda xarma الlah عalayهm الشhuxuuma fabaacuuhaa way iibiyeen laakiin siday ku iibiyeen dee waa intay dhalaaliyeen bay iibiyeen waakaluu asnaamaha asmaanahaa lacagteediina way cuneen dee ilaahayna subxaana wa tacaala hadduu shay dadka ka xarimay inay sidiisaa ugu intifaacaan lacagtiisiina waa ka xarimaayo waa isla xukumuun bal matalan taasoo tani waa xeeladani ma banaynayso taas buu yidhi kollay dee maytadii iyo waxyaalahana waxa laga soo reebi samagiiyo jaraadkiisiisa u banaanaa iyaga xukunkoodu waa ka duwan yahay oo dee marka hore sidooda daahiru iyo ama u banaan yihinbe xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وhb qال أخbarnii yuنuس عan بn شhihab عan سacيid بn المصayب عan أbي هurayرaةa qال أنhu qاl qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم qاtl الlah اليهuuda xurima عalayهm الشaحmu fabaacuuhu may cunin way iibiyeenoo وأkluu ثamanahu lacagtiisii bay cuneen taas bay dee laguba lacnaday ay lacnadaas ay kuba muteen taabawyo kollay bal axaadiisii waa inoo caddahay oo wax alla wixii aan bannaanayn akligiisiyo in lagu intifaaco aanay dee ruuxan sina ugu bannaanayn marka caynkaasa beeciisina ma bannaanaan iyo samantiisuu cunaa ee inay kollay halkii dameerkii iyo tii aan xalay soo sheegnayna marka ay xukumkaas yeelanaysaa dee waa baktigiisa haddii la gowraco gowracu ma raadaynayo ama uu baktiyo laakiin intan qaradkii kale laga lahaa ee ahaa in la fuulo la dhaansado la ratiyo waxyaalahaas waa intifaac maqsuuda mubaaxana buu ahayo sidaasaa iibkiisu u banaanyah laakiin emayta hadduu noqdo iyada tan isba xukumkanun buu yeelanaya baburibaa ribada baabkeedii weeye oo ribadii ayuu baabkeedii yahay kolleyna waa axaadiis inoo socon doonto waxoogaa laftiga arribana kale halkan sheekhu yar xagga kitaabadiisa iyo luqadiisa iyo qiraa'aadkii laba aqriyay barbarhkooda imaareeyey iyo waxyaalo taasa iyo umuuro saasuu wadaayo qolooyinkiina sharax haystaa waa eegan doontaane umuurahaas waa wax kasii baxsanna mamala ribadu asalkeeda hore xagga luqada ziyaada wey waa biiro iyo ziyaado oo waxaa la yidhaha raba shay u yarbu waa marka uu ziyaado arba rajulu haddii la yidhaahna arba xadiidkay nooguma imana waa caamala biriba riba ayuu ku tacaamulay weeye bal markaa ribadu oo dee ama ha noqoto nooca labada noocay noo dambeeya riba alfadli iyo riba nasii'a bal taas labadaba dee xaramnimadkeedii qur-aankiina waa kanoo ribada taxriimkeedii kuba yimi bal waciid adagoo qur-aanka mid laba midi aanu kuba sugnayn waa dadkaa ka waantoobi waayey in la yidhi fa'danuu bixarbi min allahi wa rasuulih dagaal qaba ilaahay dee idinlaba gelayo waa waciid aan qur-aanka cid kale uu soo aroorin allahuma sunnaha ama xadiidka ayaa dadka saalixiinta ee awliyada ilaahay ee dadka la coloobaye dee salaaxoodan iyo wilaayadoodan iyo taa daraaddeedun kulaba coloobaya ayaa iyadana waciidkaasi uba yimi oo xadiid qudsi uguba yimi saxiixa bukhaariya inooguma sugan bal matalan waaba labada meeloodun baaba waciidka caynkaasi uba yimi dee waa waciidkaa weyn waan haynaa axaadiisna way nooguba iman doontaa bal xagga ribada taxriimkeeda walow tafaasiisha qaarkood meelaha iyo suurooyinka qaarkood culimada ay ku kala duwan yihiin khaasatan waxaan mansuuskaa mooye waxyaalaha la ilxaaqinayo ciladoodoo kalele ay ku kala yar dunaanayaan marka la eego fi ljumla taxriimka ribada dee waa wax la isku waafaqsanyo dee naskii qur-aanka waaxala allahu lbayca waxarama riba axaadiisna way badan tahay dunuubtii muubiqaadkaa ee toddobad ahayd baana rasuulka ilaahay ribada cunitaankeeda kuba daray in ashyaa gaaro oo riba ay ka timaadee marka la isku iibinayo haddaa shuruuddii islaamku u dejiyey la eegina kitaabka inooguba soo soconay waa dee ama axaadiista way inooguba iman doontaa bal markaa taas ba weeye oo waa baabkaasi u baabaysan yahay axaadiis aanan sugayna insha allah qala xadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عlى maliki can naafici can abi saciidi الkudriyi ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslama qaala laa tabiicuuha iibinina adahaba dahabka bidahabi dahaba ku iibinina ilaa mila bimilin ilaa xaala kownihi mutamaaila weeye ama xaala kownihimaa mutamaailayni labadan la isku iibinayaa inay isleegyihiin un mooye walaa tushifu ha ziyaadina bacdaha barhkeed kollay adahab asalkiisa lafdigan malaa luqada waa mudakar ee laakiin waxaa kaloo bannaan ama dee iyadana dhacdaa kolkol in la ta'niisiyo oo mu'anasba laga dhigo lafdigiisa taas baana bacdahaa ay noqonaysaa walaa tushifu ha ziyaadina bacdahaa dahabka bacdigii weeye calaa bacdi barh kale wixii ay isku iibinayseen ha kala badinina lafdiga tushifuna macnaa waa taziidu yunoo ashafahu macnaa waa ziyaadiyey marka hulaasigiisa la eegana shafa yashifu buu kuba yimaadaa laakiin laba macno isu diduu ku yimaadaayo shaf oo bimacnaa zaada ah iyo shafa oo bimacnaa naqaso ah waa wada yimaadaa imika halkan ha kala ziyaadina weyo ha kala badinina walaa tabiicu ha iibinina alwariqa fidadii bilwariqi fidaha ku iibinina ilaa mila bimilin ilaa xaala kownihimaa mila bimilin ayay mutamaasileyn weeye inay isleeg yihiinun mooye walaa tushifu bacdhaa waa fidadaa barhkeed ha ziyaadinina calaa bacdi barhka kale walaa tabiicu ha iibinina oo haa'iban wax maqan oo minhaa ama fidadii dee dahabkii labadiiba kaba mida binaajisin wax xaadira ha ku iibinina wax maqan wax jooga ha ku iibinina taas buu xadiidka bal dariiqiisa labaad baan gaadhaynaa ama dee duruqdiisa markaas baan in yar yar eegi doonaa masaa-isha iyaday axaadiisu kollay inaguma filan tahay xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna layث naxa وxadaثna mحamed بn رمxi qala aخbarana layث can naafici ana بna cmara qala lahu rajul naafic baa yihi ina cumar baa nin ku yihi nin baa ku yihi min bani layثin reer bani layth ah waana nin adigu kollay taabiciya camr bnu haabit alcutuwaari ayaa la odhanayay soo abu cawaana mustakhrajiiska ama musadkiisa uu kuba sheego xadiidkan markuu warinayo nin haddaba reer bani laysa oo camr bnu haabit la yidhaaho ayaa ibnu cumar ku yidhi ina abaa saciidin alkhudriya abaa saciid ya'huru wuxuu warinayaa haada waa xadiidkan waa kaa aynu imakaba soo baxnay can rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu kaba warinaya malaha ibnu cumar tan mahayn abu saciid baa rasuulka ilaahay kaba maqlay ninkan isagu reer bani laysa ayaa u sheegay ibnu cumar oo yidhi xadiidkan baa abu saciid alkhudri rasuulka ilaahay uu ka wariyey taas buu yidhi fii riwaayati qutaybata markaa qutaybe iyo moxamed ibnu rumxin baa labada sheekhee muslim xadiidka ay ahaayeen labadooduba layth ibnu sacad bay ka warinayeen xadaanaa iyo akhbaranaa ha kala yidhaaheen marka qutaybe riwaayadiisa waxaa ku sugnaa fadahaba cabdullaahi wa naaficun macahu fadahaba wuu tegayoo markii ninkii saa ku yidhi cabdullaahi cabdullaahi bnu cumar iyo wa naaficunoo naafico mawlahiisii macahu maca rajuli weeye ninkii ayay iswada raaceen saddexdoodii iyagoo abu saciid ama abaa saciid xaggiisii u socda sida ibnu cumar xadiidkii uu soo sugto oo uu soo deebel matalan hubsado oo uga war isagii uga maqlo wa fii xadiidi ibni rumxin ama moxamed ibni rumxin riwaayadiisa qaala naaficu naafic baa wuxuu yidhi fadahaba waa tegay cabdullaahi wa ana macahu iyo walaysiyu cabdullaahi baa tegay walxaal ana anigu macahu maciisaan ahay iyo walaysiyu ninkii reer bani layse waa isla macnown mina lafdigiisa wuxuu ahaa ana markii uu yihi qaala rajulu min bani laytin ina abaa saciidin اlkhudriya ya'huru hada can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam naafic baa hadalkii noo wadee fadahaba cabdullaahi wa naaficun macahu weeye taas ninka kalena riwaayadiisu markay ahayd bee ya'turu hada can rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam markuu taas uu ku yidhi ayaa naafic muxuu ihi fadahaba cabdullaahi wa ana macahu haddaad naaficahay iyo walaysiyo ayaa dee socday xataa dakala ilaa uu cabdullaahi bni cumar u galay calaa abi saciidin alkhudriyi abu saciid faqaala wuxuu uhi ina haadaa ninkani ninkiina uu wadaaye akhbaranii wuxuu iigu warramay annaka adigu tukhbiru inaad ku warramayso ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay nahaa inuu nahiyey can bayci lwariqi fidada iibitaankeedii bilwariqi fida lagu iibiyo ilaa mila bimilin wa can bayci dahabi bidahabi ilaa mila bimilin ilaa mutamaasilayni taas bal iiga war maxaa ka jira weeye faashaara wuu ishaaray abu saciidin abu saciid biisbacayhi labadiisii farood buu ilaa caynayhi labadiisii indhood iyo waudeynahi labadiisii dhagood buu ku ishaaray macnaa labadii indhoodna waa farihiis labadiisa farood labada dhagoodna waa ku ishaaray oo muxuu leeyahy waaba kane faqaala wuxuu yidhi abu saciid absarat way aragtay caynaaya labadaydii indhood way arkeen wa samicat way maqashay udunaaya labadayda dhagood rasuula allahi sala allahu calayh wasalam waa baab tanaasuc labada ficil baa dee isku tanaasucaya kan ku camalsiina mooye ka kalena waan u qadaraynaa uun oo bal haddaan ka hore aan ku camal siino dee absarat caynaaya rasuula allahi sala allahu calayh wasalam dee maxaa kii kalena wasamicat udunaaya rasuula allahi sala allahu calayh wasalam haddii dee say barhkood hortaan ka ugu dambeeya ka dambe aan camalkeed aan dee way isku xigaana aan ku camal siinana ka hore aan u qadaraynaa oo markaa samicatu udunaaya rasuul اllahi de absaratna markaa mid laba mida rasuul lahi baan uqadaraynaa bal waa tanaasuci oo macnuha oo ah yaqulu xaal uu ku qowlayo ujeedadu wuxuu leeyahay wax layga sheegay maaha bal igamuu qarsoonayn oo dhawaaqiisu maan maqlahayn waanan arkayey waanan maqlayey marka uu xadiidkan rasuulka ilaahay sheegay oo muxuu yidhi laa tabiicu dahaba bidahabi wlaa tabiicu lwariqa bilwariqi ilaa mila bimilin inayla xaala kowniha mutamahilayn iyagoo ama dee mxaala kowniha mutamahilayn walaa tushifuu bacdahu waa kaa madkuurka ama dahabkii ama wariqii labada laftiba dee waaba mudakar inta badane calaa bacdin barhka kale ha ka ziyaadinina walaa tabiicuu ha iibinina shay-an shay haa'iban maqanoo minhu oo waxaa la iibinaya ama dahab ama fido kaba mida binaajisin wax xaadiroo joogaha ku iibinina ilaa yadan biyadin waa dee taqaabudkii inuu yahay un mooye gacan gacan oo labada gacmood lagu kala qaato markaas oo ilaa mutaqaabidayn weeye fi lmajlis bal xadiidka duruq baa inoo hadhay mid baa adigu matni la socdaaye mid dee matnigiisa wuu ixaalayn doonaaye bal xadiidka maxaa inoogu sugan in ka ziyaadana axaadiida kale inooguba iman oo anwaac kale iyo dahab iyo dahab haddii laysku iibinayo eeg waana la idlaaqay markaa dahabkaasi ama mid la farsameeyey haba noqdo oo la sanceeyey ama mid iska jajaba iyo dee tibrigiis iyo wixii haba noqdee kolle waayo wixii dahab lagu magacaabaye weeye dahab kale ha ku iibinina inay isleegyihiin mooye welibana in majliskaas lagu kala qaato mooye waa labadaas fidadina waa taas oo kale markaa maxaa iyada inoogu sugan haddii laba shay oo waxaan ribadu ay ka timaado isku nooc ah ama isku jinsiya laysku iibinayo maxaa la shardiyayaa tamaathul baa la shardiya in la isleekaysiiyo haddii la kala badiyo iyada xataa dee imika waxaa dhici karta markaa dahabkii dahabkii kale inuu mid jajaba iyo ama dahabnimo loo haysiiya mid imika cusuboo dee kii dambe socdayba ahoo farsamadina ay ku jirta layskuma iibinayo kolkol dee sancadii waxbay laba iman kartaa suurada haddana ribadii way kaba imanaysaayo waa in la isleekaysiye horta isleegiin haddii aan taa la yeelayn waa ka gaar ha loo iibiye marka dambena wixii la doonaya lagu iibsado waa dariiqaasun dariiqa furnaanaya say nooba dambaysay axaadiid kale inoogu dambaysan haddii bal weliba arrinta kalena waa in la kala qaato markaas markaa haddii ay noqoto dahabkii dahab lagu iibinayo midkood uu meeshii ka maqan yahay oon majliskii aan lagu kala qaadan ama midkooda uu mu-ajal noqdo iyadna wax bannaan ma noqonayso fidadna waa taas oo kale weeye iyada haddii dahab iyo fido laysku iibinayo ama dahab iyo lacag laysku iibinayo maxaa xukumku noqonayaa axaadiis baa inoo dambayso dee baab madaxii ayaan kuba sugan nahay bal markaa kolley waxyaalihii kale raashinka ahaa ee ribadu ay ka imanaysayna axaadiisteedu way noo dambeeyaane meeshii waxaa jira uun waxyaalihii rabowiga ahaa ee riba ay kaba imanayse kuwan aan hayno asmaantii lacagahana imaka wixii ay kuwaas lagu qabsan jiraa lagu qabsadaa bal iyagii maanta way qarsoomeenoo maanta oo dee dahab iyo fido imaka lacagnimo loo isticmaalo dadku ay wax ku kala iibsadaano dadku ay bal matalan ay ku kala dayn baxaano meher loo bixiyo mag lagu bixiyo dee wixii maba jiraanba iyagii baa meeshoodii galay marka ciladii hadday taasi ahayd inay yihiin kownahumaa ahman alashyaa ashyaadan bay qiimaheeda iyo siciradeeda iyo samankeeda ay ahaayeen waxaan lacagtan imaka waraaqayna walow waxay qiimo ku leedahay ayuu yahay dee kolba dowladahan iyagii isticmaalayo ama dee quwadan dee markaa taasi haddii imaka meesha ay kaba baxdo la yidhaha la joojiyay lacagnimadii ay kaba baxayso haddana wixii dee khasaaistii ta ajaanibkaas wixii aan naqdinimadii iyo dee inay shay haddii imaka tacaamulkiisa la joojiyay si kale loo iibsanayo taasi ayde aanay taa ahayn way leeyihiin oo wixii lagu qabsan jiraa lagu qabsadaa markaa xukunkoodii bay leeyihiin ribadii way kaba imanaysaa iyagiina marka wixii isku midkaa la isku iibinayo labada shardi baa la wada eegi haddii laba lacagood oo kala duwan oo nidhaahno laba nooc bay kala yihiin laba jinsi bay kala yihiinna dee iyada way noo dambaysaa axkaamtii sida dahab iyo waraqba marka la isku iibinayo tamaatul lama shardeeye laakiin taqaabud baa laba shardeeya bal taaba weya marka iyada halkan culimmadu way kuba ijmaacsan yihiin axaadiisna way nooguba timi waxyaalaha ribada rabowiga ah marka jinsigiisii lagu iibinayo inaanay banaanayn in la kala badiya waa mid inaanay banaanayna in midkood uu noqdo wax mu-ajala oo ma banaana in la kala tago iyadoo la kala qaadan taas bal waa bal matalan iyada ta iyada inoogu sugan ama hadduu jinsi uu kala duwan yahay taqaabudkaa la shardiyaya inaan la kala tegin iyadoo la kala qaato mooye laakiin in waxa weeya tamaasulkiiya waxaa dee labay kala yimiyiinbo lama shardiyayo bal waana umuura haddii a la yidhaha in sha allahu tacaala inoo socon doona lafdigan dahab iyo lafdiga warqna anwaacdii oo dhan ama noocii oo dhan ayuu shamlinayaaye maaha wax gaaro oo dahabkii unoo nooc gaara sida naqdigii waxay lacagnimo u isticmaali jireen xukunkani maaha waa wixii dahab laguba magacaabi jiray siduu doona haba noqdo sheekuna wuxuu leeyahy taasi waa mujmacu caleyhi dee mala hadday barhkood khilaaf laba yimaadeen barhkood ay dhahaan san dee ibnulqayim iyo wixii ay sanca gasheen la farsameeye sa dee noocan la dhaldhalaaliya silisiiye waxyaaliya lagaba sameeye oo kale sancadan baa wixii kaba bedesho xukum kala yeelanaya dee taasi waa hadal dambe mar dambe yimi dee kolley qowlkii culimmadu kaas buu ahaa inay dahab dahab weeye iyadoo inaan eegin sida uu yahay fidona waa fido xukumkana way leeyihin marka la iskuba iibinayo arrin buu culimada kaba soo naqlinayaa oo ah haddii dahab dahab lagu iibinaya ama fido fido waa suurada inoo taalo waxay ka cabiri jireen muraadala waa beeca caynkaase waxaan isku midkaa la iskuba iibinayo haddii fido iyo dahab la iskuba iibinayana waa sarifoo waa inoo dambeeya oo sarif baaba la odhanayay dee ashyaada kale haddii imanka beris iyo beris la iskuba iibinayo la isdhaafsanayona iyada halkan nooma taale laakiin muqaayada ayay odhanayeen oo muqaayada marka laba cayn la isdhaafsanaya ama hadday dee lacag iyo shay ay tahay silca iyada taas beecun bay kaba cabirayeen waa taas waa alfaada lakin de wixii beecun baaba ide ay soo wada hoos gelayaan xadaثna shayban ibn faruqa qala xadaثna jariiru yani bna xaazimin xa وxadaثna mحamed bn الmuثanى qala xadaثna cabdالwahaabi qala samictu yaxya bna saciidi waanصari xa وxadaثna mحamed bn الmuثanى qala xadaثna bn abi caliyi mحamed bn ibrahim bn abi adi bn abi cadi oo waa abi cadig waa awow can ibni cawni waa cabdاllahi bni cawn kulum haddaba saddexdan ibnu cawn iyo yaxya bnu saciid iyo jariir ibnu xaasim saddexdooduba can naaficin binaxwi xadiid layth can naaficin xadiidkii makaan kaba soo baxnay ee layth naaficu kaba warinay mid laba mid ah can abi saciid اlkhudriy can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam وxadaثna qutaybaة bnu saciidi qala xadaثna yacqubu yacni bn cabdالraحman القاaرية عن سhayل عن أبيه عن أbي سعيiد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل لاa تبيعha iibinina الذhب ذhبka بالذhب وla الورق فidadna بالورق إلا وزنا بوزن إلا xaل كwnهmaa mwزunayn waa adigu wixii in la dabdiyo haddii wuxuu yahay dee wax la miiزaamo iyaga miiزaan baabay u isticmaali jireen in dee miizaankii dee imikana waa tan oo dahabkii iyo dee tan la iibinayo tan gramyo laguba iibiyo iyadoo bal matalan markaa taas waa inay isdheeg yihiin mila bimilin sawa mise waa alfaado isku mid ah adkayn daraaddeed weeye milan bimilina waa mutamaasilayn sawa misawaana ay isdheegyihiin ay isku mid yihiin unoo macnaa alfaadahan waxa weeyaan oo laysu raaciyey waa adkayn noocan laba adkaynayo aada loo adkaynayo oo inaan bal mثalا yxtamil an yakuna اljamc bayn hadi lafat tawkiida mubaalagaة fi iضaax taas bu nawowi baaba le taas taas bu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh bal waanay inoo dee waa kolley umuurta way noo caddahay laa tabiicu shaya gaa'iba minhu binaajis waxa ay tahay naajisku waa alxaadir algaa'ibna waa kii muajalka ahaa in kol haddii midkoodun uu soo gala taajiri inaanu banaanayna waaba ijmaacna dee nusuusna waa tan noogma timi xadثna abu الطاhiri وhaarun بن سacيidi الأyliي وأحmed بن عيسى qaalوا xadثna بن وهbi qال أخbaranii مkrmة عan أbihi مkrmة بن bukayr بn cabdاللahi بn rashaj aabihi isagoo kaba warinayo horeynuu soo maray waxaanay culimada barhkood yidhaahanba waaba wijaado aabihii warintiisa wuxuu ka wariya qaala lakin waa kitaabkii aabihi qaala wuxuu yidhaha samictu markaa مkrma bukayr بn cabdالlahi ba wuxuu yihi waa waalidkii samictu sulaymaan bna yasaari yaquulu inahu samica bna malika bna abi caamirin yuxadiثu can cusmaan bni cafaana oo sulaymaan ibnu yasaar oo axad اlfuqahaaءi الsabca ayuu bukayr ibn cabdillaahi waa taabici ayuu ka maqlay sulaymaanna waa taabici sulaymaanna muxuu yihi waxuu maqlay malik ibna abi caamir alasbaxi waana taabici weyn weeyaan oo dee kaa cusmaan bay inooga warinaya waana imaam malik awowgii weeye waayo malik waa malik ibnu anas ibnu malik weeye maliga imaam malik waa awowga ah weeye ninkani oo malik ibnu anas ibnu malik ibn abi caamir alasbaxi yuxadiثu isagoo warami can cusmaana bni cafaana ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa tabiicu ha iibinina adinaara dinaarka bidinaarayna laba dinaar ha ku iibinina oo dinaar laba dinaar ha ku iibinina ee waaba lacagteeni oo dee imaka kun faran kun iyo dhowr boqol ama laba kun oo faran lagu iibiyo kanaaba qadaadicatanna waa waraaq baa leeyahay ruuxi sarifkuu baahanya saasaaba lagu iibiyey waa taa dinaar laba dinaar ha ku iibinina waa taa aynu soo marnay mithlan bimilin wasnan bimasnin sawa bisawa tii weya wala dirhama bidirhamayni dirhamkiina laba dirham ha ku iibinina taas weeye kol haddee waxay isku mid yihiin haddii dirham iyo dinaar laysku iibinayo may timaadeen isleekaysiiya ee markaa kala qaatun baaba taal waana tan imaka baabkan inoogu dambeeya inooguba imanaysa oo kuwan baabu sarfi wa bayci dahabi bilwariqi naqdan sarifkii ayuu baabu yahay marka dhaweydna hadalkii uu culimada imaam nawowi kaba soo naqliyey anwaacda bidaca markay kaba hadlayeen dahab dahab ama fido fido haddii lagu iibinaya muraadala yidhaaheen laakiin fido iyo dahab haddii laysku iibinayo waa laba lacagood waxa weeyaan sarfi markaas baa la yidhaahaayo ee waxa weeyaan taas in ayay noqonaysaa haddaba bal sarifkii sarifkii baaba ah beycu dahabi bilwariqi naqdan laakiin de waa naqdi ahaan isagoo markaa xaadiro ah taas bal baabkiisii weeye xadaثna qtaybaة بnu saciidi qaala xadaثna lays naxa وxadaثna mحamed بن رمح qال أخbarana layث عan بn شhihاab عan malik بn أws بn الxadaثani أnahu qaala iبn شhihaab wuxuu ka warinayaa ninkan malik ibn aws ibn الxadaثan la yidhaaho taabici weyn weeye barhkoodna waxay leeyihin bay idraaka ama aragti buu leeyahay riwaayo ma laha riwaayada uu rasuulka ilaahay ka wariya waa mursale waxay ka dhigeen nin dee waqtigii rasuulka ilaahay soo gaadhay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh barhkoodna malaa arag bay uba sugeen oo dee saxaabiba weeyaan bay yidhaaheen walow ay raajax yeelaan taabic weynu inuu yahay axaadiistiisna waa midharh kooban kitaabka uu ku leeyahay annahu qaala wuxuu ninkaas malik ibnu aws aqbaltu waan soo qaabilay aqulu xaalan ku qowlayo anigoo leh man yastarifu yaa sarifanaya addaraahima daraahim oo daraahim yaa iibinaya weeye oo iga iibinaya daraahim iga sarifaya macnaa dananiir buu watay dahab buu sitay wuxuu u baahnaa daraahim iyo fido markaasuu raho war yaa iga sar yaa ii sarifaya weeye daraahim oo ujeedadu isagu daraahimta ninka doonaya weeye dananiir ba ay wataa ama dahab buu wataaye yaa iga iibinaya bal daraahim taas baa macnuu yahay oo dahabkan aan haysta igaga sarifanaya daraahim faqaala dalxatu bnu cubaydillaahi baa wuxuu yihi walxaal huwa cinda cumara bn اlkhadaab cumar bn اlkhadaab buu la joogay waana dalxa axad alcashara arrinaa na tus dahabaka dahabkaaga bal keen dahabkaaga na tustu waa dee inoo dhiibo dahabkaaga keen ismaatinaa noo kaalay iska tago idaa jaaءa khaadimunaa marka ninkii noo shaqaynaya khaadimka ama khaazinkii yimaado lacagta yada hayay markaa noo kaalay nucdika waanu ku siin wariqaka fidadaadi eeg isagaa imanka daraahimta doonayay baan idhi waatan kuma fasirnay wuxuu qaadanayaa isagu u baahan yahay waa wariq iyo fido dahabna u hayaa dahabkaaga nas keen natus keen weeye dahabkaaga iska tag markaa nagu soo noqo marka khaadimka iyagii yimaado markaasaanu ku siinaynaa lacagtaadii ama wariqaagii faqaala cumar bnu اlkhadaab cumar bnu اlkhadaab baa wuxuu uhi kala waa zajrin iyo mancin maya weeye taasi ma dhacaysa wallahi baan ku dhaartee latucdiyanahu waad siin wariqahu fidadiisan dee aad ka sarifanayso ayaad siin oo imaka dahabka o adigaa qaadan adna fidadiisaad imaka siin aw latarudana amase waad u celin oo ilahay xaggiisa dahabahu dahabkiisa labada mid baa dhici inaad isagiina markaa ma hayaba inaad wariqiisii dee uu kaa sarifanayay aada siiso oo dahabkiisaa ku qaadato saasna aad ku kala tagtaan iyo inaad imika dahabkiisii u celiso waayo sarifku san kuma banaana waayo inay kii qeybtii dalxa way maqantay kollay dalxa arrintiisana siuu imika halkan sharaxa iguma sugan waxa weeye buu leeyahy liannahu dana jawaasahu ka saa'ir albayaacaat oo kana balaqa xukmu lmas'ala wuxuu u qaatay san dee waxyaalo kale marka la kala iibsanayo dadkuba waa tan amaahda ay gasho oo hadduu isagoo dahabkaa wataa shay kale kaba iibsanayo dahabkii intuu ka qaato shaygii kale mar kale uu siiyo way banaanayd halkan ise waa arrin khaasoo tii buu dee haystay masaladan xukumkeedna muu soo gaadhin ama mu isagu kamuu warhayn cumar baa markan dambe ogeysiiyo xadiidkiina u sheego waa kan daliilkiisiina raaciyey ee waana kan waxana kaba joojiyey ibnu saas oo hadalka sharaxa inoogu sugan ibnu cabdilbar baa tamhiidkiisa ku yidhaaha beecuu kaba hadlayo yidhaha beec waa min cilmi alkhawaas laa min cilmi alcaama ama alcawaam siduu kaba cabiray cilmi marka la eego beecu waa fahamkiisa iyo idraagiisa iyo marka la eego xaqiiqadiisa iyo guntiisa hagaaga loogu dhaadhacaa waa dadka khaasada ah cilmigeede maaha cilmi caamo maaha oo wuxuu leeyahy dee kaba soo qaado cibaadaadki iyo waxyaalahaas iyo dadkii marka waxa loo sharxo waxaa laga yaabaa inay sidiisii uba fahmaan o hagaa ufahmaan laakiin beeci waa ka gundheeriyey taas oo xagga fahamkiisa iyo idraagiisu waa min cilmi lkhaasa markaasuu soo qaatay arrintanoo dee wuxuu leeyahay dalxa iyadoo la garanayo mawdiciisa cilmi ama jalaaladiisa la garanayo waa ka masaladanba ka jaahil noqday weeye oo arrinkan inaanay suuradani banaanayn isagii way kaba qarsoonayd oo wuxuu leeyahay cilmigiisu dee maaha waa min cilmi lkhawaas waa su kaba cabiro tamhiidkiisa markaasaa muxuu yihi cumar faina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala alwariqu anaa wariqi bidahabi yubaacu bidahabi meye oo dee bidahabi dahab lagu iibiyaa riba ribo weeye ilaa haa wahaa macnaa ilaa haa kol kol waa la gaabiyaa haa keliyaaba la yidhaha macnaa waa khud iyadoo la yidhaha qaado iyo wahaa-a qaado iyadoo dee kan yidhaaho kii kale wixii gacanta ka geliyo weeyu idhaa qaado kii kalena qaado idhaa mooye ujeedadu meeshii lagu kala qaato mooyaane xataa hadday isleeg yihiin arrintu laakiin labaabay kala yihiin imakoo dee isleekaysiin laba shardiyayne ribay noqonaysaa walburu qamadidii oo bilburi isagiina lagu iibinayo bor riban ribo weeye ilaa haa-a wahaa-a qaado iyo qaado in lays odhanayo uun mooye oo meeshii lagu kala qaadanayo mooye washaciiru bishaciiri waa iyadu dee heeduna waa nooc kale dee ha iskuba dhowaadeen iyagu laakiin labay kala yihiin walow magacan dee ribanimo ama inay waxyaalihii maya rabowga ay riba kaba imanaysay taasi uu shamlinayo riban ribo weeye ilaa haa-a wahaa-a watamru bitamri riban ilaa haa-a wahaa bal markaa xadiidkan baa cumar sheegay waa isagoo markuu tii u diiday buu daliilkii dee uguba diidayena uu sheegay waxaana ay tahay bal markii hore iyada waxaan soo ogaanay waxyaalihii isku midka ahaa dahab iyo dahab iyo fido fido marka lagu iibinayo in tamaahul la shardeeyo tafaadul banaanayn iyo weliba in la kala qaato taqaabudo iyo dembiyad ay noqoto halkana maxaa inooguba sugan bal dahab iyo fido waa sarifkii marka laba lacagoodoo kala duwan la iskuba sarrifayo sideedan ama dahab iyo fido la isku iibinayo iyadii tamaatul lama shardeeyo labay kala yihiin oo dee way kala qiimo badan yihiin mid kasta qiimihiisii unbaabaa lagu lagu isticmaalaya ama qiimihiisiibaa dee waxa weeya lagu kala qaadanayaaye laakiin ribanima waxay ka imanaysaa haddaan meeshii la kala tago iyadoon la kala qaadan ama labadiiba ay maqan yihiin ama midkooda uu meeshii ka maqan yahay la kala tago waa in majliskii lagu kala kala qaataa weliba xadiidka waxay noola socotaa qamadidii haddii la isku iibinayo dee laba nooc bay kala noqon karaan waa kala fiican yihiin bal cahdigoodii noocii iyagu meelahooda kaba bixi jiray iyo xindo kaloo asamraa la odhanayo inu zakaya kuba soo maro barhkood ay iyagu kuba tegeen labada mud ee iyaga taa shaam laga keenaya asamraa inay u dhigmaysay saaca oo barhkood ay dhahay intaasaba sakaatulfitrigii noqonaysa waata aan kitaabka kuba soo aragnay iday taa tahay haddii la isku iibinayo horta waa in la kala qaato bal waxa taa dheer say inoo dambaysa haddii aan la yidhaha halkan nooguma sugnee iyagu kole day isku mid yihiin xataa dee san tayadooda iyo qiimahooda waa kala batay laakiin waa shay keliya inaan las in la isdhekaysiyo oo in la kala badiyo ma banaanaanayso heedii iyo dee taas timirtiina sidaas baa rasuulka ilaah yidhi wax intaa ka badan ba haddii ala yidhaha xadiidka kan ku xigaba inooguba iman doonta iyadoo welibana kolley waxyaalo ziyaada inooguba iman imika kor kaba sheegayna inooguba iman doonaan bal marka haddii dee asnaaftaasi ay kala duwan tahay laisma leekeysiinayo si la doonaa laisuu iiminaya laakiin waa inay dembiyad noqoto an meeshii lagu kala qaato taas bay iyada haddii kale ribo lagama baxayo labada arrimood haddii la ilaalin waayo waxaana uu sheekhu halkan xadiidkan alburu bilburi iyo adshaciiru bishaciir oo la kala qaaday oo dee kala duwan ayaa wuxuu leeyahy xadiidku daliil wuxuu yahay marka la eega qamadidayo heedu inay laba nooc kala yihiin waana shaaficiyada iyo xanafiyada iyo fuqahaa lmuxadisiin madhabkooda weeye qolooyin imaam malik iyo ay kaga mid yihiin culimo reer madiina iyo reer shaamba ahayd ama raggaa hore mutaqadimiintahayd ayaa sinfi keliya ka wada dhigayeen oo marka haddii sinfi keliya laga dhigo haddii qamadi iyo heed laisku iibinayo waa in la islekeysiiyay noqonaysaa sida dee qowlka raajixi waa ka ay jamaahiir fuqahaa lxadiid iyo aimadaasi ay kuba tegeen oo labay kalayiin qolooyinkiina sharaxaysana aniga cibaara i yar dhacday may waa lafdi yar uun markuu halkaa qabanayay alburu bilburi waanayn xadiidka dambe ee kolley cibaado aynan gaadhin bay noqonaysaa ee uu sheegay arrinkan aan sheegayo ayaa wuxuu uhi waqaala maliku walaythu walawsaaciy wamucdamu culamaai lmadinati washaam min almutaqadimiina annaha ayaa i taal kolley sabaabkuna waxa weeye in la yidhaha hadday sidaadasi idiin taalo wa anahumaa waayo labadu hadla damiirku wuxuu laamayaa shaciirkii iyo burkii maaha mid labadaasi waa sinfun waaxidu bay ku yidhaaheen waa laftigumaan doonaya anahaa aniyay ii dhacday si waxay anahumaa weeye wuxuu yihi markaa xadaثana abubakr ibn abi shaybata waزuhayr bn xarbi waisxaaqu can ibni cuyaynata can الzuhriyi bihada اlisnaadi xadaثna cubayd لlahi bn cmr alqawaaririyu qaala xadaثna xamaad bnu زaydi can ayuba can abi qilaabata qaala anahu qaal kuntu bishaami shaam baan ku sugnaa fii xalqatin abuqilaaba inale cabdullaahi bnu zayd isagoo ayub wax ka warinaya horeynuu soo maray ayubna waa taabici abuqilaaba laakiin waa taabici ka weyn oo taabiciintii dhexa ah shaamna markan uu tegey waa isagoo ciraaq waa reer ciraaqa ciraaq qaadinima loogu yeedho taa ka cararkeed qaadinimadii ayaa markii qaadigii dhintoo dee loogu yeedho isagii la hadal qaaday buu ka cararkeed buu shaam u tago shaam buu kuba dhintay isagoon soo noqon oo beledkiisi saa ugaba maqan arrintaa waa ka carar qaadinimo uu kaba ordayo markii dambe kutubtiisina ayub hayuu u dardaarmuu yihi de ayub hadduu noor yahayna kutubtaydii hala siiyo haddii kalena kutubtii mala day laba itilaafiyo ayuu amray wuxuu ka baqay dad kale on dee wax ka bedbedela ama waxunayna gacmahooda kuba dhacdo ayubba isaga u dardaarmay hadduu aanu aanu noolayna guba buu yihi mana haddaba cabdullahi bnu zayd aljarmi ayaa muxuu yihi kuntu bishaami fii xalqatin xalqo waa dee jalsadii oo in la fadhiiso dee sidaa musadirka inagu kolley xalqa mala waan kaba dherray arrinteedu dee magaca guud mooyaane oo dee nimo meel buu fadhiyaaye waa xalqadii dee musadirkan xalqaan fadhiyey fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay muslim ibnu yasaarin xalqadaa dadka joogay waxaa kaga mid ahaa muslim ibnu yasaar mar dhaweyd maxaan soo haynay ninkii cuhmaan ibnu cafaan xadiidka ka warinaya sulaymaan ibnu yasaar kolley laba noo walaala-a maaha sulaymaan ibnu yasaar waa nin kitaabkeena kuba badan waana nin fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba midoo caalim ah koley cada ibnu yasaar iyo qolooyinkaasay walaala yihiin ama ninkan muslim ibnu yasaar waa nin taabiciya kolley nin fiicanna waa ahaa siqana weeye laakiin kitaabkeenna riwaayo kuma laha waa hadal qaadum waa dikri une wax riwaayo kuma laho xadiidka imika ma warinayo xadiidka abuqilaaba isagaa nin kale ka warinaya laakiin jelsadan buu dee nin mudan buu ahaa oo qiimo lahoo dee wuxuu leeyahy xalqada waxaa joogay muslim ibnu yasaar fajaءa abulashcai abulashcas ninkaa la odhanayaa yimi qaala abuqilaabaa yidhi xalqadii baa la fadhiyaa waa shaam ama dimashqba markaasaa ninkaa abulashcas baa soo baxay markaasay qaaluu dadku yidhaaheen abulashcasi abulashcasi macnaa jaa abulashcasi waa adigu nin isna miisaan lahaa qiimo lahaa markaasay leeyihin abulashcas baa yimi abulashcas baa yimi ama waa kan abulashcas bay yidhaaheen kale abulashcaskana magaciisa sharaaxiil baa la yidhaah ibnu aadatana kutubta waa u yimaadaa walow ay yidhaahaan aaduhu awowgii buu noqonayaa sharaaxiil ibnu shuraxbiil weeye aaduhuna malaa awowga labaad buu noqonayaa kitaabkeennan xadiidkan isagaa warinaya xadiid kalena wuu leeya oo dambeeya labadan xadiid buu ku leeya hore umaynaan soo marin waana ninkaa dadkii majliska joogay markuu yidhi sanba la yidhi waa iyagoo dee ama waxa weeyaan tilmaamaya uun waa dee waaba ninkan cilmigii bay kaba faa'iidaysteen cubaadat bnu saamid xadiidkan uu hayay waana kan oo taasee bal kitaabkeenana xadiisyuu ku leeyahy laba xadiid kan iyo mid dambe ama muslim ibnu yasaar mejlisku fadhiyaa mejlisku fadhiyaa dikrigan iyo hadalqaad ku leeyahy xadiidka sanadkiisa inooguma sugnaa xadiid kaluu sanadkiisa ku sugan yahayna muslim kuma jiro faja fajalasa uu fadhiistay faqultu lahu abuqilaaba idhi waxaan ku idhi xadis akhana waa muslim ibnu yasaar buu ujeedaa wuxuu la hadlayaa imaka abulashcas xadis wa waran akhana walaalkeenan muslim ibnu yasaar xadiida cubaadata bnu saamit xadiidkii cubaadata bnu saamit aad ka maqashay ugu waran ninkan muslim ibnu yasaar bal cilmigaa haba faa'iidaysto qaala wuxuui nacam haa waa ballanqaad dee inuu waxaan isagii laga dalbay waa wacdun lidaalib bay u timaadaa e ama waa macaanideeday kaba mid tahay ruux wax dalbayay wax kaa doonayay ayaa nacam la yidhaha ujeeddaduna waa ballanqaad wixii in loo oofinayo loogu ballanqaadayo haa buu yihi markaasaa waa kan xadiidkii sheegayo hazawna waanu duulay wuxuu yihi faqultu lahu xadis akhana qaala nacam hazawna waanu duulay buu yihi hazaatan duulimaad oo duulimaad bay adigu duuleen dee waktigaasna kollay bilaadaas maxal ribaadna waabay ahayde reer ruum baa laysayay oo dee baddu markaasna waa xag badeedna kollay duulimaadadoodu way tegayeen waayo qubrus iyo weli waa deganaayeen dhinacan kale asiya suqor ay idhaahaan ama dhulkan turkigu degan yahayna ee dhulkaasna markaa iyaga ayaa deganaa oo qustandino iyo istanbul magaalada la yidhaha ama istanbul oo dee qustandiniya berigaa la odhan jiray iyo anqara iyo waxaan iyo anqarana waa jirtuuni oo qabla islaamba way jirtay deetana waa magaalo weyn baaba dee kolley aada u magaclay ahayd waxyaalahaas dee reer runba markaa deganaa dee waayo turkigu mar dambe yimaadeen ama cusmaaniyiintii mar dambe haddaba halkaasna waa laysayay walow dee qaybo markii laga qaaday lakiin qustandiniya oo kale iyo dhulkaas dee dhul haddii lagaa qabaadayna qustandiniya ilaa beri dambe oo dee ninkii maxamed ulfaatix oo cusmaaniyiintii ilaa uu qabtay in badan waa la isku dayay waktiyadaas iyadoo saxaabada ay joogto yaziid uu hogaaminay ayub markaas ayub ayub alansaariya ay laba socdaan dayrkeeda waa la dul tago muddo la xisaariye laakiin haddana muu dhicin fadxigeedaasi mar dambea fadxigeedu dhacay haddaba adigu waa dee khazawaadkoodu jaanibkaas buu iyaga ahaa wacalannaasi mucaawiyatu dadka korkoodana mucaawiya ahaa ujeeddadu reer shaam ayuu mucaawiya waayo mucaawiyana isaga dee amiir u ahaa marka la eego waqtigii cumar iyo waqtigii cusmaan dee ilaa uu markii dambena dee markii cusmaan laba dilay cali baycadiisii muu gelin ugu dambeynna waa tay arrintiisii isaga ee ay kuba dambeysay oo uu haddana muddo dheeroo labaatankii sanadood ee uu waaliga ahaa labaatan kalena khaliifo waa ahaabe bal shaam isagaa deg markaa halkaa joogay wacala annaasi mucaawiyatu fahanimna waxaanu haniimaysanay waa dagaalkiibay ku heleen khanaa'ima kahiiratan khanaa'im badan fakana waxaa fiimaa hanimna wixii aanu animsa aanu haniimaysanay aanu gaaladii kaba helnay aaniyatu min fidatin waa ismigii kaana fiimaa hanimnaana khabarkii bay noqotay oo waxay ahaayeen aaniyatu min fidatin fiimaa hanimna wixii aanu haniimaysanay jumladiisii bay kaba mid ahay macnaa weelal fido ka samaysan ayaa wixii ay heleen ka mid ahaa maaha intaasun ayaa kaba mid ahaa faamara mucaawiyata mucaawiya wuxuu faray rajula nin an yabiicahaa weelalkaa inuu iibiyo fii acdiyaati nnaasi dadka acdiyaadkooda waa mushahaaradooda iyo raatibadooda ay leeyihintaa inuu kuba iibiyo ayuu amray acdiyaata jamcu acdiyatin weeye waana waxaan dee ciddii ciidankii iyo taas iyo laba siinayay ama dadkaba ee dee raatibka oo kala ahayd ama bil ha lagu siiya ama sanad ha lagu siiya taas bay acdiya acdiyaadna ay jamac tahay macnahana waxa weeye weelkii waa weelal badan oo qaniimadii ah ee khumuskii laga saar wixii bal matala malaa waa qaybtii khumuska abay noqonaysaa ayaa deeta muxuu amray in la iibiyo dadkaa laga iibinayaa laakiin maxaa lagu iibinayaa nina markaa lacag uu ku bixiyo ama fido iyo ama dinaar kale ama dee uu ku bixiyo fidona way ahayde ma haysan e dadku laakiin waxbay lahaayeen dee waqtigaas ama bishii ama in ka badanba wixii laba siinayay ee ama wixii dee soo ururaye maalkii soo gelayay lagaba siinayo dadkaasee fay de ama ha noqoto ama kharaj ha noqoto ama waxay acadiyaadkaa laba odhanayay haddaba dadkii baa wixii laga iibinayay muqaabilkii dee inay markuu weelkii shaygii qaato muqaabilkiisu muxuu noqon waa lacag lagu leeyahay oo marka cadihiisu soo baxo ayuu bixinayaa eeg wixiibaa amaah lagu bixiyey dadkii baa laga iibiyay dadkana way ku daateenoo way iibsadeen imika wax ay haystaan ma jirto kuma bixinayaane waa marka iyaga raatibkoodii ama acdiyaadkoodii iyo cadaayahoodii ay qaadanayeen ay yimaadaan bay wixii bixinayaan ama habaa markaas soo gasheeg fidadii oo la iibiyey kollay fido kalena waa lagu iibinayaa ama markaasna waxay noqotay mid waa kan xaadirkaah naajiskaah midna waa haa'ib waxay dee iyagu ay bixinayeen haa'ib weeye taasuu amray dee mucaawina kolley barkood baa yidhaha si waxaanu nasiiada ibna cumar matalan wixii la kala badiyo un inuu riboba u arkaye laakiin tan oo kale inaanay dee dhib aan u arkahaynba waa suurtagal dee ama adigu xukumkani ma soo gaadhin uu kaba qarsoonaa un xukumkan imakaan hayno cibaadatu bnu saamit iyo culimadii saxaabaduna ay hayeen isaga markaa dee ma gaadhin dee saxaabi asxaabtuna cilmigii may wada koobinoo waxyaala ka qarsoomaya way jireen be fatasaaraca annaasu fii dalika dadkiibaa tii ku daatay u degdegay oo dee waalkiibaa la gurtay fidada ahaa inay lacagtii mar damba iyagii baa lagu qoraya mar damba cadhoodii ama acdiyaadkoodii baa laga goynayaa fabalaqa cubaadata bna saamiti cubaadata bnu saamitoo dee nin caalimo ahaa dadkii nuqabadii rasuulka ilaahay la mubaayacooday ahaa dadkii kula mubaayacooday ba ahaa an laa yakhaafu fi llaahi lawmata laa'im ilaahay daraaddii inaanay ruux canaanta canaantiina ugaba cabsan waa sa u yeelay ayuu kaba mid ahaa yetaj waxaana jirta waqtigii cumar waqtigiisii ayuu rag dhowra oo culimo ahaa dadka siay diinta u baraan ee maraajic ugu noqdaan ama marjic diineed uu diray buu ka mid ahayo dee isaga iyo rag wada ansaaray ahaayeen mucaad ibnu jabal iyo abudarda waa cumar oo dee shaam baa loola diray midba magaalo u degay waa dadkii ayay deeta markaa cilmigii barayeen u sheegayeen dee marjicna way u ahaayeen taas haddaba isagii baa kacay arrinkaasaa gaadho faqaama faqaala wuxuu yihi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam anagu waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo yanhaa nahiyeeya can bayci dahabi bidahabi dahab in dahab lagu iibiyo wاlfidati biاlfidati fido fido in lagu iibiyo wاlburi bilburi bur in bur laguba iibiyo burkuna waa qamadigi wالshaciiri bishaciiri heed heed in lagu iibiyo wالtamri bاtamri timirna timir lagu iibiyo wاlmilxi bilmilxi ilaa sawaaءa bisawaa'in ilaa xaala kownihimaa mutasaawiyeyni inay isleegyihiinun mooye caynan bicaynin wax la arkayo ujeedadu wax markaa la kala qaato labaduba xaadira weeye caynan bicaynin faman zaada ruuxa ziyaadiya eeg waa wixii isku midka ahaa haddii ziyaado lagu daro ruuxii isagu wax biiriya aw isdad isdaada ama dalba in loo ziyaadiyo isagu biirada dalba faqad arabaa macnaa faqad caamala biriba weeye ribukaasi ku tacaamulay oo wax ribuu laba yimi oo dee riba ayuu isagu isticmaalay ama ku mucaamalooday faradda naasu dadkii markay taa maqleen inay waxa weeyaan arrinkan jahli baa kaba hayay e kollayna dadka caamada ayaa kaba badan markastaba dadkii culimadaha cilmigana waa taan yihi waa cilmiga cilm alkhawaasba ayay dadku ceriyeen ma akhaduu wixii ay qaadeen bay iska soo celiyeen fabalaga dalika mucaawiyata mucaawiyana isaga amray mucaawiyaa loo sheego la yidhi dadka wixii way soo celiyeenba waxay u soo celiyeenna saas iyo saasoo dee cubaadat bnu saabit baa saa yidhi faqaama uu kacay khadiban xaaliya isagoo khudbaynaya faqaala wuxuu uhi alaa hooyahay maa baalu rijaali rag xaaladood maxay tahay yataxadasuuna warramayo oo can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay axaadiida axaadiis qad kuna aanu ahayn nashadu kuwa isaga xaadira waanu la saaxiibnay wanasxabuhu kuwa la saaxiibo dadkii waxyiga qoriyina ka mid baabu ah falam nasmaca minhu anaan kama maqlin ee arrinkani nafyi isagu haddaanu maqlin oo cid kale ay maqashay dee ciddii ay maqashay unbaa ciddii maqlay baa lagaba aqbalaya dee ruuxagina wax kasta ma wada maqli karo oo dadkii isaga ka soxbo horreeyaabay dee waxyaala kaba qarsoomeen abubakar bay wax ka qarsoomeen cumar bay wax kaba qarsoomeen wahuma man huma bal waxa weeyaan axaadiid ayay kaba warramaya rasuulka ilaahay anagu aanu u joogi jirnay rasuulka ilahi waan xaadiri jirnay waanan la saaxiibi jirnayba kamana anaan maqal faqaama cubaadatu bnu saamit cubaadatu bnu saamit baa markaa kacay faacaada alqisata qisadii buu dib ugu celiyey oo sidii buu xadiidkii haddana dib u sheegay uma qaala wuxuu ihi lanuxadisana wallahi baan ku dhaartee waanu ku warrami doonaa bimaa samicnaa wixii aanu maqalay min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaba maqalay wain kariha mucaawiyatu mucaawiya haba karho haba diido isagu taas ha inkiro ama haba diido yaanu raalli ka noqone annagu waan ku warramayna dee isaguna waa macduuruna waa isagoo arrinku ibnu cabaas baan arki doonaayo suxbadiisna ay kaba horeysay ama cilmigiisa xabra lumma ah way noo iman doontaa in sha allahu tacaala oo ribadan qeybo kaba mid ah in dee waxa weeyaan la kala badiyo in aanay banaanayn waxaa iskuba midka ah inay isaga kaba qarsoonayd oo banaynayay iyadoo dee abu saciid iyo markii dambe ay xadiidkii uba sheegeen isagu haysin ribadu inay tahay haddii ta'jiil soo galo ama hay midkood ay soo gashay ama ta'jiil oon la kala qaadan laakiin haddii dirhamkii laba dirham lagu iibiyo inaan ba'si kuma sugnayn waana inoo dambaysaaba taas markaa dee waxana wax la qariibsado mahaba weya markaasu wain kariha mucaawiya aw qaala wuxu uhi wain ragiba wain dalla weyan ragima anfuhu iyo waa taas ama ragamaba haba dulloobo ma ubaali anigu dan kama gelayo ma aba yeelayo an la asxabahu fii jundi an la asxabahu inaan mucaawiyo raacin oan la saaxiibin fii jundi maca jundi laylatan sawdaa habeen madow anugu waa arrinkan buu yar dhibsaday qoonsaday marka waa iskaba taga waxaan filaya inuu madiina kuba noqdo markii dambe cumar uu soo celiyey u yihi de taas beled aan ragga caynkaasi joogin beled hagaagsan ma noqonayaana uu soo celiye allah asxaabahu fii jundi isagiina uu soo ogeysiye u yihi waxaasi ma banaana ee cumar u soo ogeysiiyey allah asxaabahu kolley abudardana tan oo kale way kaba dhacday waana isaga san oo kale way qabsatay be allah asxaabahu fii jundihi laylata sawda qaala xamaadun hada aw naxwu xamaad ibnu zayd xadiidka markuu warinayey wuxuu yihi kan ama hadalka ama dee wax laba mid adigu bal xadiidku kaba weeye alfaadna way nooga dambaysaa bal kolle xadiidkuna de waaba arrinkan oo sheekhu wuxuu tilmaamay halkan waxaa kuba sugan ihtimaam loo ihtimaamo bitabliiqi sunan sunantii oo dadka la gaadhsiiyo cilmiga faafintiisii wain karihaw man karihaw limacnan waxaa kaloo ku sugan alqowlu bilxaq wain kaana almaquulu lahu kabiiran xaqi oo lagu qowlo kan maquulu lahu guudee ruux weynba haba ahaado waa san dee kaba dhacday imaka cubaade oo kale xdثna اسحاq بن ibrahيm وبن abي cmر جamيعا عan cabdالوahaabi الثqفي عan أyuba bhada الاسناadi naxwahu xadiidkii mid aynu soo maray mid laba mid ah markaa axaadiidana ta inoogaba sugana waa kuwii hore wixii isku midkaa marka la iskuba iibinayo dee inaanay ziyaado aanay banaanayn inaanay banaanayna in meeshii bidhkood ay dee noqdaan wax meeshii adigu aan majriskii lagu kala qaadan ama iyada asnaaftani hadday iskhilaafto maxaa la shardeeya way noo soo socotaa xadiidka duruqdiisa dambe inoogaba imano waaba kuwan xadثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid واسحاq بn ibrahim wlfd لبn abi shaybata qala isحاq aخbarana وqala الآkخrani xadaثna wakiic xadaثna qala xadaثna sufyaan sufyaanku waa thawri wey can khalid الxada can abi qilabata can abi اأshcث abu qilaba abuashcث buu kaba warinaya abuashcثna waa cubayd abuashcثna waa taan magaciisa soo sheegay can cubaadata bn الsamiti qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وsلم الذhب بالذhب والفضة الذhب أي ma يubاع بالذhب والفضة بالفضة والبر بالبر والشhعير بالشhعير والتمر بالتمر والملح بالملح xاaل كونiها ama كونiha مثلا بمثل w xاaل كونiha متساويات waa iyadoo siman isleeg baa laysku iibin سaواء بسaواء iyo dmbyad markaa سaواء بsawاء iyo مثلا بmثل waa isla mido oo waa inay isleeg yihiin iyo dembiyadna waa in la kala qaato meeshii lagu kala qaato marka muxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh faida اkhtalafat اlasnaafu haadihi اlasnaafu asnaaftaasi hadday iskhilaafto oo ujeeddadu waaba bur iyo shaciir baa la ysku iibinaya dahab iyo fid baa la ysku iibinaya fabiicuu iibiya kayfa shiئtum oo xagga tafaadul iyo tamaasul iyo taas maayo waa sida qiimahoodu yahay waa la kala badin karaa weeye si ay idinku ad doontaan ee dee qiimahoodu yahay un ku kala iibsada ida kaana yada biyadi lakiin maxaa shardi ah in la kala qaato oo waxyaalahan asalkoodu iyagana rabowiga yahay ama ajnaastan ribadu ay ka timaada ah bal markay isku midka yihiinna in tamaasul iyo taqaabud baa la shardiyayaa markay kala nooc yihiin laakiin ay yihiin wixii dee riba ay ka wada dhexaysay ama ribo dee jinsigeed adigu dee cilladaa ribadu ay ha kala dunaatay ay kuma wada sugnaydna waxaa la shardiyayaa taqaabude laakiin isleekaan ama tamaasul lama shardiyayo ama hadduu dee midkood rabowi yahay midna aanu ahayn iyada bal matalan taas oo kale xukum waa ka duwan yahay waxaa kaloo iyadna xukum ka duwan yahay dahab iyo fido cillo keliya ka wada dhexayso waa samaninimo waa shaygii bay ashyaada bay saman u ama waa lacagnimoba haddaan idhaahno ama ashyaada qiimahoodii inay yihiin burkii iyo shaciirkii iyo timirtii iyo bal waxyaalahaasna walo culimadu cillada ay isku khilaafsan yihiin bal aan kaba dhignay inay wax la cuno oo quuda ay yihiin markaa burkii iyo shaciirkii iyo tamrigii iyo dee cilladaa guud way ka dhaxaysaa laba nooc ha kala ahaadeena markaa sidaa daraaddeed iyaga dhexdoodna ribadii waxay kaba imanaysaa haddaan la kala qaadan ama dahabkii iyo marka la eego bur oo kale ama fido iyo shaciir oo kale kana cillo gaaruu leeyahy kana cillo gaaruu leeyaho walow mid kastaaba waxay riba ka timaado yahay laakiin haddana cillo ma wadaagsanayaan marka haddii laysku iibinayo lacag iyo bur oo kale iyada dee inay tamaasulna horta maba jirto taqaabudna shardi maaha taqaabudna iyagii shardi maaho laba shay oo kala duwan ma markaan lacagteedna raashinka ku iibsanayno ama dhar lagu iibsanayo ama wax kale lagu iibsanayo ee iyada intaasi ma imanayse amahna waa lagu qaadan karaa waana la kala qaadan karaa markaa taas oo kale dee amahdii allahuma haddaana jaanibkii dee qardigii kaba iman jiro ziyaado wax kale iyo aanay waxyaalo kale sooba gelin ama shardi kale iyo manfaco kaloo la shardiya soo gelin laakiin waa kuwan isku cillada ah ayaa markay kala nooc yihiin ayay tahay taqaabud oo shardiyaya tamaatul iyaan looba shardiyn kuwa cillo keliya wadaagsadayna dee iyada labada arrimood baa loo shardiyaya waananta axaadiis ay nooguba sugan bal kollayna waxyaalo way noo socon doonaan xagga in marka la eego cilladu maxay tahayna axaadiistan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lixdan sinfi buu magacaabay mu odhan cilladu waa taas oo kale cilladii taas mu odhan bal markaa in maxaa waxaani ay dee waxyaalihii kale ay kaga duwan yihiin ee cilladu maxay tahay ijtihaad culamo iyo istinbaadkood bay ahayd taas baa dhacday inay cilladii kol haddaanay mansuuso ahayn oo cilo cillo naski uu ku yimi aanu ahayn cillo mustanbado ay tahay culimadu ijtihaadkoodii ay kulaba soo baxeen inay taxdiidkii cillada ay ku kala dunaadaan ay iskuba khilaafaan taasna ay keentay waxyaalaha kaleen intan ahayn intan iyadu dee waa rasuulka ilaahay baa caddeeyey waxaan lixda ahayn ee ashyaadii kale ah ee markood cillo la wadaagsanaya cilladii lala soo baxay in la dee lagu kala dunaado oo kolba cilladii uu dee imaamkani uu ka dhigay in waxaan burka iyo shaciirka iyo loo xarimay dee in la kala badiyo ama dee la kala markaa taqaabud la-aan ama majliskii lagu kala tagay idoon la kala qaadan kii kaba dhigay inay dacaam ama madcuum yihiin oo kale dee wuxuu raaciyey wax alla wixii cunto ahaa ayuu kala mid dhigay kii yidhi may waxani waa wax la miiso oo kale kayl bay yihiin waa wax la miiso oo kale wax kastoo kayl ku yimaadoo la miiso ayuu ka raaciyuu raaciya markaa eeg waxyaalaha waa lagu kala dunaanayaa kii isagu bal wasan oo kale iyagu idhi waxan ama quut iyo dee dacaamnimo iskuba daray waxyaalo ayaa isagiina agtiisa rabowi noqonaya dhici karta dadka kale inaanay agtooda rabowi noqon daahiriyadii iyagu yidhi dee daahirkun kuba dhegay waxaasu mooye waxa kaloo dhami may xukumkaa ma laha intanu bay kuba kooban tahayna de iyagu tacliilaadka aya waxaa iyagu ay kaba naseenbe laakiin dee kolley waa jumuud ama daahirnimadoo kolley waa qowlkoodu waa qowl marjuuxuu noqonaya bal umuurahaasna axaadiisu way noo socon doontaayo markaas baanu waxyaalo aan yar eegi doonaa culimadu tacliilkoodii waxyaalahaas bal umuur man insha allah waayo baabka kolley sida muuqata ma dhammayn karee xadiidkan abu saciid aynu horena usoo maray laakiin alfaado ziyaadaa leh saas buu iyadoo raqamkii hore aniga ii qornaa kun shan boqol iyo toddobiyo siddeetan ayuu kun iyo shan boqol iyo afar iyo siddeetankani noqday ayaan raacinayaa kaasaan ku joojin doonaa si aan bal umuuraha qaarkood aynu u yar baxsin karno baabka intaynaan ka bixin xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna وkiع qال xadثna iسmاعيل بن مسلم الcabdiي qال xadثna abوالمتوkل الناجي عlي بن dاd amا clي بن dad horaynu usoo marooni ثقة عن أbي سacيidin الkخdري qال أنه qاaل qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم الذhب بالذhب والفضة بالفضة والبر بالبر والشhacيir بالشhacيir والتمر بالتمر والملح بملح مثلا بمثل ay yubaacu dahabu bidahabi ama adahabu yubaacu bidahabi inta kalena saasaad odhan dee mithlan bimithlinna kolley xaalaan ka dhigaynaa si aan kuba soo wadno waa xaal ay yihiin iyagoo islaag mutamaathilayni yaddan biyadinna waa ah mutaqaabadayn weeye meeshii aan lagu kala tegin iyadoo lakala qaato mooye faman zaada ruuxa ziyaadiya aw istazaada halkii isdaada xadiidka aynu kusoo marnay cibaada waana tan kana isku macnayin waa sintiya taadu waa darab isagu dalbe in wax loo biiriyaa faqad arbaa faqad caamala biriba weeye wuxuu ku mucaamalooday ribadii xaaraamtahayd buu laba yimi oo macnaa ujeedadu ziyaadada ka bixinaya iyo ka qaadanaya labadooduba xukumka way ku siman yihiin oo mid kasta waa caasi muraabiya weeye ribo qaadasho iyo kaa caasiguu noqonaya waaba kan al'aakhidu kii qaadanayay iyo walmucdii ribada ka qaadanaya iyo ka bixinaya fiihi fii hada alxukmi xukumkan ah ee ribanimada sawaaun way ku siman yihiin weeyaanoo isku mid weeye taasba wey dariiqan yar baan raacinaya una xadiidkan ah marka abu saciida xadaثna cmr الناqd qال xadaثna يزيد بن هاrوn qال أخbarana سlayman الرabعي الرabعي wa نiصبة ilى رabيcة qal waana xadiidkanu bal marka habeen dambaan in yar isaga yar sheegi doona in shاء الlah xadaثna abوالمتوkل الناجي عن أbي سacيidi الخdري qال أنه qاal qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم الذhب بالذhب مثلا بمثل فذkر بمثل والله سبحaنه وتaعالى أعلم سبحaanك اللهma بحمdika أشhهد أن